waxaad nagala socotaa s b s soomaali ka raadi sheekooyin dheeraada s b s com au xariijin soomaali
maalin wanaagsan meel aad naga dhegaysanaysaanba halkani waa laanta af soomaaliga ee idaacadda s b s oo idinka imanaysa stuudiyaha iyaga magaalada malban waa maalin khamiisa taariikhduna tahay afar iyo tobankii augost laba kun iyo shan iyo labaatan magacayguna waa cabdinuur ismaaciil wararkii maanta ugu doorroonaa ee austaraaliya iyo caalamka ayaan idiin hayaa ra-iisul wasaaraha austraaliya antony albanisi ayaa cambaareeyey wararka sheegaya in kooxda xamaas oo ka talisa qaybo ka mid ah gaasa islamarkaana ay dowladda austraaliya u aqoonsan tahay urur argagixiso ay soo dhoweysay go'aankiisa ah inuu u aqoonsado dowladnimo buuxda falastiin ra-iisul wasaaruhu waxa uu mar kale ku celiyey sheegashadiisa ah in xamaas ay u badan tahay in ay ka soo horjeedo go'aanka maadaama uu ku xidhan yahay in dowladda mustaqbalka ee falastiin ay aqoonsato jiritaanka dowlad israa'iil ah waxa uu xusay in aqoonsiga dowladda austraaliya ee dowladnimada falastiin ay ku xidhan tahay in xamaas aanay wax door ah ku yeelan dowladda mustaqbalka ah ee falastiin inkasta oo ururkaasi argagixisada ahi uu si muuqata u ammaanay aqoonsiga dowladda austraaliya shirkadda isgaarsiinta ee telstra ayaa sheegtay inay faa'iidadeedu aad u korodhay islamarkaana uu hoggaankeedu taageerayo baaqyada ku aadan qorshaha qaran aan idhaahde ee ku saabsan horumarinta kaabayaasha e i agaasimaha guuda telstra viki brady ayaa la hadashay koox maalgashadayaal ah iyada oo ka duulaysay talooyin ay dhowaan productivity commission soo saareen oo ku saabsanaa isticmaalka e i da wasiirka maaliyadda federaalka ayaa sheegay in ay dowladdu isu diyaarinayso sidii wax looga qaban lahaa arrimaha hoos u dhigaya wax soo saarka dalka austraaliya inta aan la gaadhin shir dhici doona toddobaadka soo socda guddiga productivity commission ayaa soo saaray dhowr soo jeedinood oo ay ka mid yihiin dib u habaynta maalgashiga dhismaha u gudbidda tamar nadiifa iyo adeegsiga e i si loo khafiifiyo culayska shaqo ee macallimiinta loona hormariyo tayada waxbarashada saamiga cusub ee shaqola'aanta ayaa la filayaa in la shaaciyo berrito oo jimco ah taas oo ah tuse muhiim ah oo lagu qiyaaso dhaqaalaha eedeymaha ku saabsan dembiyada galmada ee ka dhaca goobaha daryeelka carruurta ayaa kordhay boqolkiiba konton iyada oo dadka u dooda xaquuqda carruurtu ay ku eedeeyeen fashil ay ku sheegeen inuu ka jiro dhinaca dhaqanka iyo nidaamka sharciyadeed ee waaxda xanaanada carruurta body safety australia oo ah hay-ad u ololaysa in ay carruurtu ku barbaarto si nabdoon oo aan rabshad lahayn ayaa sheegtay in ay jirto masiimo amni oo ka sii kordhaysa gobolka new south wales halkaas oo in ka badan afar boqol oo kun oo carruurihii ay dhigtaan xanaanada carruurta waxa ay sheegeen wargelinaha dembiyada galmada ee loo gudbiyey new south wales office of the children's guardian intii u dhaxaysay ilaa kii ay kordheen afartan iyo toddoba boqolkiiba shaqaalaha isbitaalka naasir oo ku yaala magaalada gaza ayaa sheegay in rasaas israa'iil leedahay ay dishay ugu yaraan afar iyo toban qof oo cuntodoon ahaa maalmihii arbacadii iyo khamiistii isbitaalka awda iyo dad kale oo arkayay ayaa iyaguna sheegay inay shan qof oo kale oo falastiyiin ahay ay iyaguna iyagoo cuntodoona ku dhinteen rasaas israa'iil leedahay madaxweynaha maraykanka donald trump ayaa ku hanjabay in ay jiri doonaan cawaaqib xumo culus haddii madaxweynaha ruushku valadimir putin uu hor istaago dadaalada nabadeeda ukrain waxa uu sidoo kale sheegay in kulanka labadooda dhex mari doona uu si deg deg ah uga dambayn karo kulan kale oo laga yaaba inuu madaxweynaha ukrain ka soo qayb galo warkii maantuna intaasu ku dhan yahay
like as la wadaag wax ka dheh lana soco barta facebooka ee sbs somali